awal horta waxaan u hambalyeynaa beesha tunni oo degan degmada baraawe hambalyo hambalyo hambalyo hambalyaadan leenahay taas kadib aniga sanad guurida lehmaad lehdomaad hiigsiga cusub ayaan ka soo qayb galnay doorishaa ka dhacday magaalada baydhabo gobolka baay marka doorashadaas waxay ahayd dad saddex qof ku kooban ayaa xilka awal hore haayi laba rag ah iyo hal naag ayaa maamulkayni awal ay haayeen maanta isbedel ayaa ka dhacay gobolka baay haddaan ahay beesha tunni waxaa waaye dadka hadda meeshaan fadhiyo leh nabadoon iyo suldaankooda ugu horeeya waxay yidhaahdeen waxaa nala dhaha aniga ururka isbedel doonka ee degmada baraawe
in aan qabanno shir jaraa-id shirkaas jaraa-id oo ku saabsan doorashadii ka dhacday magaalo madaxda baydhabo odayaashii u soo gurmaday ayaa nahay ka yimid degmada baraawe sidaas daraaddeed ma jeclin meeshaan inaan isku soo galno inaan iska baxno ma ma jeclin waxaan goosannay bixitaankayni in la ogaado soosoo galitaankayni waa la ogaayay laakiin bixitaankayni in la ogaado sidaas ayaan u qabannay shirkan jaraa-id
waxaan halkan maanta shirkan jaraa'idan ugu qabannay micnaheed wax kale ma aha haddii aanu nahay koonfur galbeed gaar ahaan dadkii u calfay caasimadeennii kumeelgaarkaha baydhabo cuqaashii siyaasiyiintii indheergaradkii gudiyadii madaxdii qaran iyo mid caalamka meesha isugu yimaadeen oo loogu talagalay in qaybta maamulkan hoos timaada in codkooda dastuuriga ahaa ee doorashadii loogu yeeray doorashadii dadbanayd ama doorasho dadban in inta ilaahay u calfay mas-uuliyiintii timid baanu ka mid nahay taasoo kadib markii ay suurtogeli weysay afartii sano ee dowladeennii maaragtay ee madax bannaanayd ama aan kumeelgaarka ahayn oo waqti badanna gelisay aysan suurtogelin qof iyo codkiisa halkan waxay noqotay qaabka caalamiga ahaa qaabka qarameed iyo qaabka goboleedba loo dhigay in doorasho nambar loogu talagalay ay wax ku doortaan si dadkuna ay shaafi u noqdaan